galab wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dcom ciid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa axad lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin la soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacadeenna galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalooyinka soomaalida iyo oo si nabad ah looga dabaaldegay ciidul adxa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo turkiga ku sugan ayaa fariin u soo diray soomaalida uguna baaqay in la iscafiyaan in la iscafiyo dadka soomaaliyeed markastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aynu ugu tala galnay ciidul adxa waxaa aan maleeye ii muuqa waaye maankayga xadaya waa muhaashadaade maare jacaylka ila maxdumaye maare jacaylka ila maxdumaye qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka militariga israa'iil ayaa xadda maanta ku dhawaaqay in saacadaha maalintii oo dhan ay joojinayaan dagaalka ka socda koonfurta ghaza si loo geliyo gargaar bini'aadannimo oo xayiran kaasi oo loogu talagalay falastiiniinta xaaladda quusta ah ku nool ee u adkaysanaya dhibaatooyinka bini'aadannimo ee ka dhashay dagaalka oo hadda galay bishii sagaalaad hakintan xeeladaysan ay ku dhawaaqeen militariga oo qusaysa waddo ilaa labayo toban kilomitir ah oo marta aagga rafax ayaa aad uga hooseysa xabad joojin dhammaystiran oo ka hirgasha dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta oo ay raadinayeen beesha caalamka oo ay ku jirto xulafada ugu weyn israa'iil ee maraykanka haddii ay taasi hirgasho joojintan xadidan ee dagaalka ayaa gacan ka geysan karta in lagu qasbo ama wax laga qabto qaar ka mid a baahiyaha baaxadda leh ee falastiiniyiinta oo sii kordhayay toddobaadyadii lasoo dhaafay duulaanka israa'iil ee rafax awgees ciidanka ayaa sheegay in hakadka uu bilaaban doono sideedda subaxnimo uuna socon doono ilaa toddobada fiidnimo ee wakhtiga maxalliga ah waxay sheegeen in hakintan xadidan ay socon doonto maalin kasta ilaa amar dambe joojintan oo looga dan leeyahay in loogu galo ama loogu ogolaado baabuurta gargaarka ah inay gaaraan isgoyska krim shalom oo ay maamusho israa'iil oo u dhow meesha ama ah meesha ugu muhiimsan ee gargaarka uu ka galo khaza ayna gaadiidka sida gargaarka sida ay u safrayaan jidka weyn ee salaaxidiin ayuu yiri militarigu isgoysyadan ayaa waxaa ka jiray culays xoogan tan iyo markii ciidamada dhulka israa'iiliyiintu ay galeen rafax horaantii bishan mey waa bishii hore ee mey taliska dhexe ciidanka badda maraykanka ee nafsent ayaa axadda maanta ah sheegay in ay soo badbaadiyeen shaqaalihii la socday markabka weyn ee m v totor oo sitay calanka liberia lagana leeyahay dalka griiga kaasi oo labaiyo tobankii juun badda cas ay ku weerartay kooxda xuutiyiinta yemen ee xulufada la ah iiraan badbaaxayaal la socda markabka dagaalka ee dwight d eisenhower ayaa sabtidii shaqaalaha markabka kusoo daabulay diyaarad sida taliska nafsent uu sheegay iyadoo intaa lagu daray in badbaax rayid ah la la'yahay weerarkan oo ka dhacay meel u dhow dekadda xudeyda ee dalka yemen ayaa sababay in biyo xoogan iyo burburba uu gaaro qeybta matoorka ee markabka taasina ay keentay in markabka tuutar uu dhaqaaqi waayo sabtidii hay-adda badaha boqortooyada ingiriiska ee u k m t o ayaa sheegtay in shaqaalihii markabka la daadgureeyey islamarkaana markabka uu hadda keligii sabaynayo badda cas xuutiyiinta ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyagoo sheegay in duuniyar iyo gantaalo ay ku beegsadeen markabka taasi oo qayb ka ah ololahooda joogtada ah ay ku sheegeen inay ku garab istaagayaan falastiiniyiinta ayna diiradda ku saarayaan maraakiibta u socda israa'iil ugu dambeynna ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ruushka ayaa sii daayey laba ka mid ah ilaalada xabsiyada dalkaasi waxaana ay toogasho ku dileen lix maxbuus oo lala xiriirinayo kooxda daacish kuwaasi oo hadda maanta ah labadan wardiye ku afduubtay xabsi ku yaala magaalada rostof ee koonfurta ruushka sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi warbaahinta dowladda ayaa warisay in raggan qaarkood lagu helay dembiyo argagixisinimo waxaana lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish oo sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu hoobtay oo bishii maaj lagu qaaday howl shirarku ay ka dhacaan oo magaalada moscow ku yaalla labada nin ee afduubka loo geystay waa lixda nin ee afduubka geysatay oo mid ka mid ah uu madaxa kusoo xirtay calanka kooxda daacish ayaa jebiyey daaqadaha iyagoo dhowr dabaq kor ugu soo fuulay xarig ay wateen ka hor inta aysan waardiyaasha ku afduuban mindi iyo agab kale oo ay siteen muuqaal lagu daabacay telegramka hal hal laba ayaa muujinaya mid ka mid ah ragga oo tuuray wata iyadoo ay kala xaajoonayeen mas-uuliyiinta dowladda in ay siiyaan marin ay kaga baxsadaan xabsiga balse ciidamada gaarka ah ee ruushka ayaa go'aansaday inay gudaha u galaan xabsiga rasaas xoogan oo si toosa looga maqlayay muuqaalada lagu daabacay baraha telegramka ee ruushka iyadoo lixdii ninna la toogtay warkii dunida dhegeystayaal waa naga inta ciid wanaagsan dhegeystayaal wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan iyo ciid wanaagsan mar kale dhammaantiinba magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika waxaa maanta si isku mid ah looga dabaaldegay munaasabadda ciidulaadxa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu ka soo duubay dalka turkiga wuxuu dadka soomaalida ugu baaqay in la iscafiyo isagoo sidoo kalena dhallinyarada ay ku jirto ama dhallinyarada xubnaha ka ah al-shabaab kula taliyey inay kooxdaasi ka soo baxaan si looga cafiyo dembiyada warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn shacabka u rajeeyey in ciidanteeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeenna ay helaan allahan uu gaarsiiyey ayaan leehay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culeysyadooda ilaahay ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allaha siiyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay in munaasabadda ciidda awgeed ay iscafiyaan ummadda soomaaliyeed waxaana uu dhanka kale soo jeediyey in la caawiyo dadka saboolka ah waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediyo oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aad iyo aad muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka saman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadne waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo wax haystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaanay cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah madaxweynaha ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wakhtigii al-shabaab waxaana uu dhallinyarada ururkaasi ku jirta kula teliyey inay ka soo baxaan si cafis loogu fidiyo gabalka khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaanu u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconaya dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta dadka soomaaliyeed dhammaan hala dhiirigeliya dhallinyaradaas inay soo laabtaan ha loo caqli celiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaa noqotaan qoortaa laidinka jarayaa layidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii ay galaan oo dagaal lagu jibiyo dagaal ninka galay waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yiraahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid a magaalada hargeysa halkaasi oo madaxweyne muuse biixi cabdi uu salaada ciidda kala qayb galay dadweyne fara badan madaxweyne muuse biixi ayaa mas-uuliyiinta alla uga baryay waa muslimiinta alla uga baryey inuu sharaftooda dib u soo celiyo warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle guud ahaanba waxaa saaka si weyn looga oogay magaalooyinka tuulooyinka tukashada salaada ciidul adxada taasi oo qaybaha bulshada ee kala duwani ay diyaargarowgeedu ka muuqanayay maalmihii ugu dambeeyey magaalada hargeysa waxaa lagu tukaday masaajidada waaweyn ee magaalada garoommada kubadda cagta ee magaalada hargeysa barxadaha bannaan iyo goobaha kale ee ay suurtagal ahayd in bulshadu ay isugu timaaddo iyadoo madaxda kala duwan ee somalilan qaybaheeda kala gedisanina ay kala qayb galeen oogidda salaada ciidal adxa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay tukashada salaada ciidda mase jaamaca weyn ee magaalada hargeysa oo ay ku tukanayeen dadweyne aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa ku nool magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan ayaa ereye duco iyo waane isugu jira u jeediyey dadka halkaasi ku tukanayey hambalyo ilaahayna u sima ciidi adxa innagoo nabada dalkeennoo nabada oo karaamo iyo sharaf leh ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa ummaduna way isku hambalyeynaysaa wixii islaamana waan hambalyeynayna ciidal adxada ajarkeeda iyo wanaaggeeda sameheedana alla hayna siiyo ummadda soomaaliyeed islaamkay ka mid tahay dhibaatooyinkay la wadaagtaa meel joogtaba iyo inaguba marka inaynu ilaahay u barina islaamka inuu sharaftii iyo karaamadii iyo haybaddii uu lahaa jira kusoo celiyey geesta kale culimmada waaweyn ee somalilan oo kala qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan tukashada salaada ciiduladxada ee magaalada hargeysa si weyn looga oogay maanta waxaa culimmadaasi hadalladii ay jeedinayeen kuwa aynu ka xusi karna ka mid ah sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid ah culimmada waaweyn waxaana uu isdul taagay macnaha ay leedahay iyo ujeeddada laga leeyahay dabaaldegga iyo farxadda ciidda ee loogu talagalay ciiddu maaha ilaahay la caasiyo in la tunto iyo in ilaahay la caasiyo maaha carruurtaa loo jideeyiyo dadka masaakiinta inay boodboodaan laakiin dadka waaweyn waxaa saarani wuxuu yahay maalinta tan inay ilaahay subxaana wa tacaala u tawxiidsadaan oo aad iyo aad subxaana wa tacaala u weyneeyaan shayga labaad ee maalintan ay caanka ku tahay waxa weeyaan in la muujiyo midnimada ummadda muslimka ah maalinta jimcaha waxaa la yidhi xaafad kastaaba masaajidkooda ha ku tukan ama meel ha isugu timaado laakiin maalinta ciidku waa maalin la yidhi ummadoo dhami muslimka ahi meel ha isugu yimaadaan qaybi xajkay joogtaa iyagoo af walba ku hadlaya oo midab walba leh oo nooc kasta isugu jira madow iyo caddaan iyo indho yar iyo gaagaab iyo kuwo dhaadheerba iyagoo leh ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u tawxiidsanaya waxaynu isugu imanaynaa inaynu muujinno midnimada ummadda islaamka ah inkastoo ay jiraan duruufo dhaqandhaqaale oo haysta bulshada somalilan inteeda badan haddana waxaa si weyn saaka u muuqanayey oo indhahaagu u qabanayaan in ay dadku adxaysanayeen in badan oo ka mid islamarkaana guryaha ayo meelo badan oo ka mida magaalada aad ku arkaysid iyada oo lagu qalayo adhiga ama wanka ciidda adxa qiimaha adhiga lagu kala iibsanaya maalmihii ugu dambeeyey ayaa sayladaha waaweyn ee magaalooyinka burco iyo hargeysaba si weyn kor ugu kacay iyadoo saaka magaalada hargeysa qiimaha adhigu u marayey boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon dollar neefka ugu sarreeya qiimihiisu iyadoo kuwa ugu hooseeyana shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan laygu sheegay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
jamhuuriyadda jabuutina madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa maanta dadweynaha kala qayb galay salaada ciidul adxa isagoo salaada kadib qasriga madaxtooyada ku qabtay xaflad loogu tala galay munaasabadda ciidda carafo warbixintan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
dadweynaha reer jabuuti ayaa saaka si xoog leh ugu dareeray tukashada salaada ciidda iyadoo dadku ay ku lebisnaayeen dhar qurux badan farxadduna ay si weyn uga muuqatay wejiyadooda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dadka kula tukaday goob ka mid a goobaha badan ee loo qoondeeyey in lagu oogo salaada ciidaladxa kadib qaybo badan oo ka mida dadweynaha jabuuti ayaa ku kulmay xafladda xuska munaasabadda ciidal adxa ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iga waramay dareenkooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu zaare xasan cusmaan maasha allah ciiddu si fiican baa u dhacday waana ciidnay si fiican baan u ciidnay salaadii waan tegnay waan ka soo baxnay ummadda waxaan ka leeyahay ciid mubaarak ciiddaa ciiddeeda barwaaqiya bashwash ilaahay nagu gaarsiiyo masaakiinta falastiinna ilaahay u gargaaro dhibaatada ilaahay ka dulqaado ilaahay farasha u bixiyo ummaddana waxaan leeyahay ciid mubaarak deeq axmed cabdisiyaad walahi jawigeega waa jawi macaan ciiddu si raacalana noo samartay farxadana waa ugu raacaysan farxaddayda lamaba soo koobi karayo saan faraxsannahay ilaahay unbaa og ummadda islaamkana dhammaan waan wala ducaynaa wixii caafimaad qabana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo wixii cudurnana ilaahay cudurkaa ka qaado dhammaantoodna waxaan ku leeyahay ciid mubaarak rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan
ciid wanaagsan ramadaan markana nairobi magaalada nairobi ayaa iyadana ka mid ah meelaha maanta sida weyn ay muslimiintu ugu dabaaldegeen ciidda carafo culimmada iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida iyo kuwa muslimiinta ayaa dadka kala qaybgalay salaada ciidda warbixintan waxaa nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere
salaada ciidda maanta waxa ay soo soo baxay kumanaan dad ah oo qaybo kala duwan oo magaalada nairobi ee ku tukanaya gaar ahaana xaafadda islii oo ushii cirka loo tuura aanay dhulka ku dhacaynin oo dadkii oo dhan halkaasi aad moodda inay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee salaada ciidda lagu oogayo meelo kala duwan ayaa salaada ciidda lagu tukaday balse anigu waxaan ku tukaday deegaanka loo yaqaano burhaan state halkaasi oo uu khudbad dheer ka jeediyey sheikh maxamuud shabili oo ka mida culimmada waaweyn ee islaamka ah ee dalka kenya waxaana uu si gaara uga hadlay munaasabadda maanta oo kale ay tahay iyo fadliga ay leedahay iyo waxaa la doonayo dadka muslimiinta ahi inay sameeyaan cibaadada aan samaynayno kuwaa ka soo horreeyey waa la soo soomay cibaado badan baa la soo sameeyey iyadana takbiir baan ku bilownay salaadna waa tukannay khayrna waa isu sheegaynaa waxaa ka dambeeyana waa cibaadaad kale udxiyaan gowracaynaa maalmihii uu nabigu ku tilmaamay maalmo dikri ilaah inay tahay ee fadliga badnaana muslimiintii inaga xajidayna ay mino fadhiyaanna waa xigaan waa farxad in ilaahay cibaadadii tobanka beri ina soo dhammeeyo ina soo waafajiyey isagaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo inta dambana khayrka iyo iimaanka iyo camalka saalixa inagu sugo innagana dadaalkeedaa laynaga doonayaayo bakhti boqol soon bakhti ku afuray inaynaan noqonin cibaadadan soo dadaalay maanta waa ciid intaan dhahna macsiyo iyo dembi inaynaan gelin baa laynaga doonayaa kadibna waxaan microfoonka la dhex qaaday dadkii ku tukanayay fagaarahaasi weyn iyagoo markaasi salaamaha ciidda dadka ehelkooda iyo islaamkaba la wadaagaya qof walibana waxa uu ku bilaabayaa magaciisa magacayga waa sheekh faarax maxamed jeenahaar ciid mubaarak ayaan leeyahay taqballah minkum saalix alacmaal waxaan ummadda soomaaliyeed ilaahay subxana uga baryayaa nabadgelyo amni dowlad wanaagsan walaalnimo waxaan aad iyo aad baaq ugu dirayaa ummadda soomaaliyed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan naf baa go'aysa maal baa baaba'aya ummad baa agoomabaysa inaan lagu bixin wakhti iyo garab iyo maal midna magacayga waa yuusuf cumar saleebaan ku nool magaalada nairobi waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay kunlu caamo waantum bikeyr waxaan kaloo salaamayaa familkeyga caruurteeda islaanteeda jamiil maxamed xuseen iyo caruurteeda munno faa'iso cabdulaahi burhaan cumar cabdiraxmaan dhammaan kulli waa wada salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarag kullu caam wa antum bikeyr waxaan kaloo salaamayaa hooyaday macaanid xaawa cabdi yuusuf walaashay faadum cumar saleebaan walaashay nuurto cumar saleebaan walaashay saaro cumar saleebaan walaalkay ibraahim cumar saleebaan walaalkay xuseen cumar saleebaan waxaan leeyahay carruurtooda waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan kullu caam magacayga waa cabdillaahi ciise nuur waxaan salaama ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta aad joogaan waan salaamayaa qabbal allahu mina maanka macan saalixan ummadda dhammaanteed ciidda ii dadgeliya nabad iyo caafimaad ilaah nagu gaarsiiyo dhammaan jamaacada dhammaantoodna waa salaama labadii waalidna ayagana aadaan u salaama magacayga waa cabdirashiid buule gooni oo jooga nairobi xaafadda kamakuuja khaasatan xaafadda islii burhan state dadku way ciideen ciid nabadaysan baa la ciiday
mahadsanid yaasiin markana dhegeystayaal wajeer gobolka waqooyi bari ee kenya boqolaal qof ayaa maanta ka qayb galay dabaaldega ciidul adxa oo lagu qabtay magaalooyinka ay ka mid yihiin wajeer warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga axmed xuseen
halkan waa barxadda qorexi ee magaalada wajeer oo boqolaal muslimiin ah isugu soo baxeen si ay u ogaan salaada ciidul adxada ciidda carafa ayaa ka duwan ciidda kale muslimiinta muslimiinta ayaa maanta isku martiqaadaan afafka udixiyadda inkastoo sixirbararka uu aad u sarreeya khaasatan gobolkan waqooyi bari kenya waxaan la hadalnay qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolkan si aan u ogaano farxaddooda iyo ayaa arrimaha ay tabanayaan maanta waxayna yidhaahdeen sidan raxiim ani waxaa la yidhaha axmed kutaab cabdi waxaan joogaa magaalada wajeer ee hadda ayaan salaadda dukunnay maasha allah aad iyo aad aan u faraxsannahay maadaama oon ciidni oon cibaadana soo wadnay tobankii biri oo ciidda aan soo soomayni maasha allah aad iyo aad aan u faraxsannahay ciidda waa barwaaqa nabadgelyo aan ku soo gaarnay nabadgelyo aan ku soo gaarnay waxaan u ducaynaynaa ummadda muslimka meelaha joogtaba ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan aan leenahay raxmaan raxiim magacayga waa muuse ibraahim dhembel waxaan ahay dadka reewajeer ka mid ah oo maanta ku soo ciideen bannaanka weyn ee la yidhaahdo quraxi laakiin waxaa jiraan dad badan oo muslimiin ah oo waxba haysanin waxaa loogu tirigalay dadka kale oo muslimiinta ah oo wax haystaan in ay gaadhsiiyaan wax allaale wixii kaalmo ah oo maanta maaragta sii farxadda ay ula qaybsadaan dadka dhammaan bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la dhahaa xasan xuseen shuuriye waxaan ahay nin reer wajeer oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak wa antu kullu bilcaam ayaan leeyahay waa faraxsannahay maanta cibaadadii aan soo wadin ayaa maanta nooga idlaatay inkastoo waddanka uu ka jira dhaqaalaha uu aad u hooseeya maanta ay ahayd maalintii nin kasta gurigiisa inuu neefku ku looga ay ahayd badanaa ummaddan ay saaka aya wade ummadda muslimiinta oo walaalaha waxaan ugu baaqayaa waxaa laydinku aqaanaa ninka wax aan haysanin ninka kale inuu garab siiya marka muslimiinta baaq waxaan u farayaa ninkii aan waxba haysanin oo diriska eh ama midka kaa fog aad iyo aad taa loo ilaaliyaan leeyahay muslimiinta waxaan leeyahay meel aad joogtiin farxadda ayaan idinkugu bishaaraynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa waaye raxmo cabdulaahi waxaan joogaa fagaara oraxey muslimiinta oo dhan waxaan dhahaa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid wanaagsan kulla kulla caam wa anta bikhayr kuwaasi waa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada wajeer oo noo warbixiyeen farxaddooda maanta ciidul adxada iyagoo iskugu baaqeen in muslimiinta meel walba ay joogaan ay garab isku noqdaan oo iscaabiyaan maadaama noloshan wakhtigan ay zaa'id u adag tahay axmed xuseen qubanaha v o e wajeer
markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu tala galnay munaasabadda ciidul adxa waxaa si wada jir ah noola socodsiinaya caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar
ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaarah oo xiise leh oo aad ku ciidaysaan maanta oo ah maalintii ciidda udxiyaha yaa marti inoo ah martidu way badan tahay laakiin waa marti ay dhegaystayaashu aad u taqaano laakiin meelo kale looga bartay meelo kale looga bartay haye marka waxa weeye dadku markay xasuustaan magaca haaruun macruuf waxay ku xasuustaan warbixinada si- si- Seriouska ah.
seriouska ah iyo warbixinada eh, la baadayo iyo warbixinadaasay aad uga xasuustaan iyo breaking newska iyo iyo breaking newska iyo xaggaasay ku xasuustaan Waa laakiin gartay.
dhinaca sugaantana haaruun kama madhna oo xaggaasna waa suganyahan cashay ma la hubaa Aad.
anay igu cusub tahay dhegeystayaasha maxaa ka weydiinaysaa ismaaciilo stuudiyaha inala jooga haaruun macruuf soo dhowow marka kuwaad aad baa u mahadsantihiin ismaaciil xuseen farjar iyo cashe ibraahim aadan cashe cuud ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak haarun soo dhowow soo dhowow Eh, intaan dhegeystayaasha la gaarin ba aniga igu cusub tahay in wararka cusub ee war hadda soo dhacay iyo breaking newsyada iyo dhinacaas marka laga soo tago in dhinac kalena aad nagula jirto ee fanka iyo arrimihii sooshalka taasaaba igu cusubba dhinaca kale kuma jiro laakiin waa- waan idin shaxaadaa adiga iyo ismaaciil iyo wixii idinka soo hara hambada Ah.
ayaan shaxaada oo meelahaasaan ka cayrcayrsadaa waa ogolnahay waa ogolnahay soo dhowow mar kale ciid mubaarak ciid mubaarak aad baa u mahadsantahay weliba welibana caashay Ay.
dadka maaragtay sugaan dhaadhiga waxaa lagu yaqaanaa Ha.
meelihii hore ayuu gacanta geliyaa marka haaruun wuxuu aad ugu xeel dheeryahay haddaad tirisid fanaan garanaysaa ku- kuwii dee magaca lahaa iyo xeerkii ay soomaalidu ay maraysay meelaha ugu sarreeya waagu waagu fanka is- ishaystay ishaystay haaruun ma dhaafto wow Ha- markaan idaacadda ka wada shaqaynayno khaanad yar mu gacanta geliyaayo markaan bal maanta waxaan leenahay bal haaruun dhegeystayaasha waa ciide maxaad dhegeystayaasha bal maanta oo kale usoo qaban lahay heesi hore waan ka helaa horta waa runta Haye.
Eh, beri beri hore ayaa aabbahay raadi yar ii gaday marka heesahan ka dhegaysan jiray heesihii hore ayaa dabcan u badnaa heesahan iyo xilligan dambe dhalinyaro hadda soo baxday wakhti badan uma helin macnaheedu maaha inaanan dhegaysan ama aanan jeclayn laakiin wakhti baan u waayey laakiin berigan yaraa aan dhegaysan jiray heesaha aan wakhtiga hayn jiray baan aada u dhegaysan jiray inaan saa u weynanahay kama dhigna marka ayaa laygu tarax tegin maya qof kasta maalin buu yaraa markaad yarayn ee dharka ciidda lagu gedi jiray aad iyo aad heeso badan baan runtii ayaan ka heli jiray oo fanaaniin fara badan ay qaadaan lama kala maarata fanaaniintii hore ma kala liitaan Eh, wa- de- maxaan ku idhahdaa marka laakiin ni- fanaanka ani aad iiga dhegtay Eh, waxa weeyaan ee aad raacday ee aan raacay ama israaciye waa cismaan gacanlow Haye.
cismaan maxamed cabdikariim cismaan gacanlow allah u naxariiste eh, oo dhintay mar hore eh, maxaan ku idhaahdaa aynu u wada ducaynayno ciidan fadligeeda inuu ilaahay naxariis janno ka waraabiyo isaga iyo Amiin.
fanaaniinta kale ee dhimatay Amiin.
marka isagaan si gaar aanu uga helay maaragtay eh, heesihiisa cajiib cismaan maxamed cabdikariin gacanlow marka la yidhaahdo horta waa waa waa macnaha waxay kaaga dhigtay fanaan bay kaaga dhigtay waa sax wey waa fanaan markaan leeyahay fanaan wuu yahay laakiin sifahan ka bixinaa wuxuu yahay dadka qaarna waxaa laga yaabaa in een, macnaha inay heesaan uun laakiin fanaan marka la leeyahay waa heesiha uu sameeyey ama uu qaado allah u naxariiste cismaan gacanlow mid laga tagaa ma leh intaan kolley aniga ogahay waa saad u sheegtay wey caasha horta dad fara badan ma yaqaanaan heeso aad u badan buu leeyahy Cajiib.
maaragtay oo runtii aa- aan la tirin karin anu ma hayo tiradooda laakiin aad bay u tiro badan yihiin dad fara badanna ma yaqaanaan Eh, waxay taas ku tusaysaa inuu ahaa nin fanka iyo maaragtay eh, xirfadda daacad oo ah laakiin aan ahayn dadka meel walba ka sheega maaragtay heesiisa nin asturan u ahaa ayay taasi muujinaysaa heesaha hadday yihiin jacaylka hadday yihiin wadani hadday yihiin maxaan ku idhaha nebi ammaan intaba uu ka qayb geli jiray tusaale ahaan oo kale bal ciidan heesihiisa bal haddaad qaar nooga soo qabato maxaa ka mid ah horta aan ku horeeyo tusaale ahaan dadku si ay u xasuustaan heesaha nebi ammaanku qaado waxaa ka mid a heesta lay- heestan caanka ah ee aada loogu jecelay xilliyada ramadaanka aan saarnay dayacii reer make Dayacii reer Maka.
horseeday diintooda maarag- Ah, jannadeeda.
Waa kaas.
aad baan u xasuustaa aad iyo aad heesaha wadanigu qaado waxaa kamid a hees la yidhahdo dhalinyarada maaragtay ee, dhalinyarada joogtay dhiga lacagta dhaqamaalka lixa jeclada dhowray uley mog Wow.
dhalinyarada hadda joogta in loo shido aad bay runtii u wanaagsan aad iyo aad waan raadinaynaa Ah, laakiin dhinaca een, maxaan ku idhaahdaa jacaylka ayuu eh, aad maaragtay eh, runtii heesaha jacaylka ugu dheer siiba kuwa lamaanaha eh, heese fara badan buu la qaadaa allahu naxariiste xaliimo khaliif eh, cumar magool eh, i- iyo fanaaniin kaleba Eh, eh, heesihiisu waxay cajiib ku yihiin cusmaan maxamed eh, cabdikariin cusmaan gacanlow eh, waad la socotaa adduunka fanaaniinta qaarkood heesaha aad bay u jiidaan markay heesayaan magool oo kalaa caan ku ahayd iyo maxamed eh, salebaan tubic allah u naxariiste dad fara badan waxayn ogeyn cismaan maxamed cabdikariin gacallow inuu runtii aada ugu wanaagsanaa heesaha la jiido waxay yidhaahdaan xarig sare u ka heesi karaa fanaankaasi Aad iyo aad.
waa halka la gaari karo fanaaniintaas ka mid ahaa marka he- heesaha la jiidayana tanaa tusaale u ahayd heestan la yidhaahda alhuumada ee haysa oo ula qaadaya xaliimo khaliif cumar magoon ereyada maxaa ka mid ah haaruun haddaad wax ka xusuusato Ee, waxay leedahay ifka dhammaantay waxa ku uuman aday naftaydu kaa ogolaatay ma uursamaan
haddaad indhaysay asaagay maanta aadoon ka quusan uguga weeye haddaad indhaysay asaagay maanta aadoon ka quusan uguga weeye uunsan maayo axad kaleete ha ogow baleeg alhumadan ku haysaa awgay madaare ha ogow baleeg alhumadan ku haysaa awgay madaare
heese kale oo laga yaabo in jiilka hadda jooga xataa ay aad u soo jiidato oo ay jecel yihiin uu qaadaa cismaan gacallo bal bal diiwaanka ku laabo haaruuno mid kale Ah, waxaa kaloo jirta hees cajiib oo la yidhaahdo ee mahadhada jacaylka waka
halkaas u socotay maantoo dhalkaasa u socdaan la yaabaysihii ay haye mahadhada jacaylka hees cajiiba weye maaree jacaylka ilama axdumaye runtii rag fara badan bay maaragta ayay dhiigga dhaqaajinaysaa marka heestaynala dhegeystaan waaw marka raadihii yaraa ee aabbahu kuu gaday marka ay soo gasho adiga dhalinyaro badan dhegta loo wada raaricin jiray wax kalena maybi inay weheliyana laga yaabaa markaad caruur tahay marka la dhalin yar yahay ya kaftanku bannaaya soma maanta waa ciid haaruuno dhinacaad ka eegtoon bay ku xidhantay
ya waxa aan maleeyey sii muuqan waayey macankayga xadaya waa muhaashadaadi waxa aan maleeyey sii muuqan waayey macankayga xadaya waa muhaashadaadi maare jacaylka ilama axdumaaye maare jacaylka ilama axdumaaye ma ilaawin mahan mahadada jacaylke ma imiray anugu walayla maage walayla
waxaa kaloo jirta oo- oo caan ku ahaa hees waxaa jira fanaaniin fara badan ay qaadaan heesahan raax iyo layidhaah oo fanaaniintu ay isku tijaabiyaan ee sababtoo qaabka loo qaado siiqada heesihiisu waxay uniik ku ahaayeen isaga kaga duwanaan fanaaniinta kale fanaaniin waxaa jirta aad u hees codkooda macaan yahay Eh, laakiin haddana ereyadooda iyo waxay sheegeen aad maaragtay a- aad muxuu yidhi baasle dhegtaad la raacaysaa ismaan axmed kariim wuxuu kaga duwanaa faseex buu ahaa hadalkiisu marka waad fahmaysaa muxuu yiri iyo ku soo celiya ma jirto ma jirto hees- eh, waxaa ka mid ah tusaalahaan heestan aan rabay inaad ii soo qabto heesahan raaxaya markuu ka hadlayo sidii rutubcaana raxmadii ku dadaad runeey nafta raaxadeeda
waaw heleelo waa heelo waa fanaaniin badan baa qaada saa sheegaysa waa run laakiin tiisan innaba caadi ma aha waa isla cismaan cabdikariim baana malaynayaa nin daar ku jira daruur ma arkay lee xalay roobka ugu daay taasina ma waa sax weyn waa isla heestanay ku jirtaa raaxayaha nin daar ku jira daruur ma arkee ilayn xalay roobkii waa daayay.
Waka. haddaan jiibta iyo jaanta la helna aaru intii hore o dhan waxaan lahaa bal la soo qabso hadda waan la qabsaday haye waxa weeye heestaasi waxaan maqli jira weliba heesaa ugu caansan bay ahaydee ka sukow dhinaca heesaha nolosha dhex galay la falgalay ee laga yaabo meelo kala duwan oo weliba mahmaahyada soomaalideeba ku birtay waata mar walba la yidhaahdo roob maa daay nin daar ku jira daruur ma arko Ha, ileen xalay roobkii waa da af soomaaliga bay ka mid noqotay ilaa hadda la isticmaalo saas weeyaan ugu dambayn waxaan rabay eh, inaan wax yar ka xuso waxaan maqlay anuu taariikhdiisa si gaara uma baadhin cismaan gacan low laakiin waxaan maqlay inuu ku dhashay eh, gobolka togdheer eh, heesihiisuna runtii eh, maxaan ku idhaahdaa wakti hore uu bilaabay xilligii xornimada aan la qaadan ka hor uu bilaabay inuu heeso marka saasuu maaragtay qaraami u yahay xilligaa uu heesayey iyo wuxuu ka heesayey haddaad isku eegto hadda wax dhacaya ayuu maaragtay ayuu runtii ka heesi jiray rag badan baana u dhiibi jiray fanaaniina heesaha cali suulow ka mid ahaa eh, maxaan ku idhahdaa maxamed cumar huryo ka mid ahaa iyo abwaano kale cismaan oo kale een, markaad haddaad si kooban u tidhaahdid waxaa jira fanaaniinta qayb ku lug leh dhinaca falsafadoo kale oo markay ka hadlayaan saadaalinta aqoonta daruusan ama fanaaniinta qaarkood een, ayaa waxay ku xidhan yihiin hal abuuro sameeya tusaale ahaan deegaanka xasan geni oo kale waxaa laga yaabaa suugaantiisu waxay aada ugu xidhan tahay dhinaca deegaanka Ma- fanaan dhinac walba galuu ahaa mise fanaan dhinacyo caan ku ah wuxuu aad caan ugu ahaa heesaha jacaylka laakiin codkiisa markaad dhegaysato qiiro fara badan baa ku jirta haday jeer wuu eed sheegan jirta alhumada yahay saacadna ku dambaysa markay maaragtay maxaa ku yidhaha marka nin wuxuu ahaa runtii een, eh, aad daacad ugu ah dad fara badanoo waxaa jira fanaaniinadu markay dhegaysanayaan aad u cod macaan laakiin een, inay dareemayaan oy ku raaxaysanayaan oo waxan uu qofku ka heesayo waa inuu u uu ekaado dareemayo wixii uu maaragtay isagu wuxuu ahaa runtii qof aad aad maaragtay uga dhadhansanayso heesta uu dareemayo heesta uu qaadayo inuu aad u dareemayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad meesheedii baad dhigta haaruun Een, ismaaciil waxaan u malaynayaa haaruun macruuf waxba nooguma harin caawa dhegaystayaashana way isbarteen mar kale xaarun me mar hadduu jidkaa uu bilaabay Ah.
marti buu noqonayaa marar kala duwan loo yeedhi karo barnaamijka caweyskan wuubuu arkoon yahay wixii hadda ka dambeeya uu tilmaaman yahay waa tilmaaman yahay waynu sii wadanaa cismaan gacan loo baarti two maan ka dhigaynaa markaas waa dhaye barnaamijkaasaynu sugayaa markaa heesta ugu dambaysa haddaad inoo soo qabateen dhegeystayaasha kaga tegin haaruun oo bal haddii aan xulka gacantaada gelino maxaad kaga tegi lahayd heesta ugu dambaysa waxaan ka dhigaynaa raaxay aad baad mahadsan tahay haaruun macruuf ciid wanaagsan baanu ku leenahay ciid mubaarak ismaaciil iyo caashal labadiinaba adinka iyo qoysaskiina waa idin salaamaya aadna sidoo kale haaruun
sidii rutub caanab raxmadii ku da'daad unay nabtada xadeetahay
kale ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr meel kasta oo aad nagala socotaan fanaaniinta n qarsoon ama wariyaasha fanaaniinta ah marba mid baan ismaaciilow n laaceen aan soo qabanaynaa xafiiskan ku soo noqon doonaa laakiin n waryaheena magaalada hargeysa sagal sagal mustafe haye bal iyadana aan soo qabanno sagal iyo bal siday isku yihiin een, dhinaca suugaanta iyo iyo fanka ismaaciil iyo caasha ciid wanaagsan baan idin leeyahay kullu caam waantu bikhayr ilaahay ciiddaa ciiddeeda haynagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo Eh, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama la idhaahdo en, ciidan ciidda carafo waxa weeyaan ciiddii dadka waaweyn dar allaan iskaga niyeysanay marka waxaan leeyahay shaqaalaha v o w shaqaalahaygaan jecelahay oo ugu horeeyo cabdiraxmaan ibrow faamiligiisa iyo dhammaan inta bahda v o a meel kastoo dunida dacladeeda ka joogaan waxaan leeyahay kullu caam waa antu bikhayr sidoo kale faamiligayga waalidkayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan wax alla wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay ciidda ciideeda haidinku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo intii dhimatayna ilaahay u naxariisto inta xanuunsanaysa ee bukaanka ahna waxaan leeyahay ilaahay ha ka dulqaado oo caafimaad ha ugu bedelo Ee, inta dhageysanaysaa idinkuna aamiinta ku daraan leeyahay ciid wanaagsan baan idin leeyahay walaalo mar kale wahagaag n ismaaciilow kolley fanka kaba midhniyo ilaa yaraantii maaragtay waan iskaga soo dhex jirayo maadaama guri abwaan aan kusoo koray Een, oo abwaan xasan ganay ay ayaydey hooyo walaala yihiin oo ayaydey iyo dee intii la dhalatayba ay maaragtay iska een, ay gabiyaan oo maaragtay aan iskaga soo koray haddana waxaan aada u jeclaan jiray inaan maaragtay iskuulka marka qaar aan iska heeseeso oo anigu horta markii hore waxaaban is odhan jirayba eh, fanaanad baad noqonaysaayo fanka waan iska jeclaa waana jecela inaan ka ag dhowaado fanaaniinta oo farxad baan ka raadiyaa waa dad iska bilaa istareysa bilaa coqdada iska faraxsan laxmadooda iyo heesahooda iska wata aniguna oo iska bilaa mushkilada marka oon xan haleelin oo dhibaato haleelin marka aniguna maadaama intaasoo dhan jecelay farxadda iska jecelay waxaan jecelay inaan markasta ka agdhowaado Een, yaraantii waxaan xasuustaa mararka qaarkood nuso saacaha la siiyo inaan intaan qaado aan maxaan idhaahdaye soo siisto een, rikoodhada yaraa ee dhagaha la gashan jiray kolley intii garanaysaa garanaysa istuudiyaasha intaan tagaabaa nuso saacahayga urursan jiro masaan odhan jiray maxaa cusub albankee cusub saa la idhaahdaa albankaas dabadeetana intaan xijaabka waayiradii dhagaha la gashan jiray ka yaro hooseysiyoon dhagaha gashado ayaa waxaan odhan jiray een, halkaasay iiga socon jirtay xiisadaha heesuhu hoosta iiga socon jireen xijaabka hoostiisa ayaan ku qarin jiray marka kolley waxa weeyaan fan ilaa yaraantii iskaga kaysoo bilaabmay inaan maaragtay iska jeclaado fanka runtii mar kale ciid wanaagsan baan idin leeyahay de waxaan filayaa inaad ismaaciil iyo caasho iidii horena waad iga heesiiseene sida ay ku socoto inaad fanka igu soo dari doontaan bidaarisibad bay kugu gashaa baa layidhi laakiin maadaama ay maalin farxada too layska faraxsan yahay dhanka wariyayaasha malaa aniga iyo cabdisalaan herriye baa u qaabilsaneen xagga heesaha markay qaaciga noqoto horta xabad yar baan la shir tegi jiray oo maaragtay een, heesta saada calay qaadee naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacayl baad igu abuurtay ma jiibsado caawa leyl dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirta qalbigu ii jiidaya markaa taas doorkii horaan qaaday oon tartanka ciidda kaga qayb galay doorkanna waxaan kaga qayb galayaa aamino faaraxo waxaan leeyahay waxay daashaday jacayl dumbaa wiiligu xidhan dadkoo wada seexday baan anigu dibadda meeraya meeraya anigu dibadda meeraya yaa inaan dibin daabya qabo dushayday ka muuqata dareenkiisa nago isagu yimaadidane dabbaa nala kala dhex dhigay hayaay codxumadana waxaa la leeyahay deriska yaa ka dhintaye dan kule anuu fanaan ma ihi oo waan hadlaaye laakiin maadaama farxadda ciidda daraaddeed aad igu tidhaahdeen hees intaasaan maaragtay aan dhegeystayaasha bal aan leeyahay codxumadayda iskaga dulqaata ilaan fanaan ma ihiye aad baan u salaamayaa een, aamino faarax iyo dhammaan fanaaniintana waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr Ee, gabagabada een, hees waan sameeyey waanan isku dayey dhowr jeer waqtigii yaraantii shanta subaxnimo marka la kiciyo ayayday kiciso ayay korisay baan ahaa igu tidhaahdo iskuulka xilligaasay caruurta fahmadooda soo degtaabay odhan jireen dadkii waaweynaa ee kacoo akhrisay igu odhan jirtay wax shanta subaxnimo intay kiciso dabadeetana xilligaasaabay ereyadu igu soo dhici jireen oo anna waxallo waxa maaragtay iskuulka waraaqa jacayla iyo een, isku diraya fariimo ayaan u sameyn jiray een, ereyada sameyn jiray inkastoonan een, wax badan kasii xasuusan imikadan laftarkeeda een, mararka qaarkood ereya isaga kay soo dhacdhaca oo maxaan idhaahdaye dee fankii iyo abwaannimadiina igama madhna oo dhankaasaan ka hida raacay marka labadiina iyo barnaamijkiina laftarkooda haddaad rabtaan doorka dambean ereya usoo sameyn doona haddii ilaahay nagu simo ciid wanaagsan baan idin leeyahay adigiyo dhagaystayaashaba aad baan idiin salaamayaa kullu caam waa antum bikhayr waa tahay dhinacaas iyo magaalada muqdisho iyo fanaan kale oo qarsoon isagu wuu dhaafayba wuu dhaafay haa waa hal abuurba isku bedelay mar hadduu een, maalin dhowdun baan yaro eegayay hay mar hadduu laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo laba iyo tobankii iyo heese sameynaya oo uu fanaanin u dhiibayay waxbaa ka hadashiinaya
fanaan marka ilaa xilligaa een, iminkay dadku warbaahinta qaybo badan ay ku barteene waxaan ku yidhi ninkani waa fanaan qarsoon waana abwaan qarsoon cajiib waxyaabaha ii soo baxaya ismaaciilow inta aanan u gudbin eh, ninkaas wariyahad u socoto waxaa ii soo baxaya in wariyaasha iyo fanaaniinta aama la kala saarinba marka hore oo qofka ay ku dhalanayso inuu wariye noqdo oo uu dareenkaasi galayaba in jirkiisana malaha eh, dhinacii fankan uu ku dhex jiro marka malaha waa waa hal mihnadoo laba uun loo kala qaybiyey Waxa- ee iyo bii la kala siiyey waxyaabaha ku dhex jira uun.
waxbaa ku dhex jira bal ninkaad soo wadda waa kee waa cabdicasiis barrow wariyaheenii muqdisho isagii laftigiisi weeye marka heesuu samayn jiray toban sano ka hor toban sano ka hor waa soo dhowoa cabdicasiis barrow caasho iyo farjar labadiinaba ciid wanaagsan aad baan idiin salaamaya anigoo muqdisho jooga aad baanu kaaga qaadnay Een, cabdicasiisow eh, caashi waxay ii sheegtay in dhinaca ka sokow eh, maxaa la odhan jiray warbaahinta in wax kale kuu weheliyaan
waa gartay maxaa kuu weheliya bal ismaaciilow dhegaystayaasha iyo adinkaba waxaan rabaa ciidan inaan idinla wadaago dhowr maaso oo jacayl ah iyo weliba heeso aan aniga sameeyey waan gartay waad noo dhuumatayba Wa- waa- ma kala foga labada dhinacba soo maaha mikrofoonkiyaa la wadasataa weli isagaa marba dhinac loo leexinayaa dheh isagaa caasha marba dhinac loo raacinaya weliba ogow eh, aniga geedkan jacaylka la yidhaahdo waxaad moodaa si weyn inaan saaxiib u ahayn eh, welina aan saaxiib u nahay weliba aan eh, la garaadsadoo la koray welina uu ila socdo waa gartay marka marka marka waa cabdicasiis iyo jacayl aniga iyo jacayl aan maqli jiray hadda waa cabdulcasiis iyo jacayl waa laydin mataaneeye miya sidaa bay u ekaatay waa gartay bal bal sharax sidee macnaha u wada socoteen maxaa maxaa idin wada koriyey waaba laga cabaadaa bahalke
Eh, jacaylku hadba eh, waa waa waa siduu qofka iyo isagu isku qaabilaan qofna caashay way saaxiibaanoo eh, yaraantiibay isla soo wada ciyaareen isla soo gardaasadeen waayeelnimadayna isla yimaadaan qofna waayaha iyo isaga way ku hardamaan marka marna waa la isqabtaa marna waa lagu dagaalamaa inbaa iil u gasha weliba waxaan markaan idin maqashiin lahaa eh, maasooyin kala duwan oo xitaa la leeyahay caashaqa waayadan ayuutuu leeyahay imisaad ka leedahay waan gartay bal adoo inta nuxurka ah een, geeddhaca inooga soo qabanaya ama bal- bal maanse ka midoo jacaylka sawir ka bixinaysa inoo soo qabo Eh, waxaan kuu soo qabanayaa cabdilcasiis oo maanso shimbir u dhiibaya fariin diraya dhul eh, togag iyo biyale ee buuro ku wareegsan yihiin fariinta eh, u dirsanaya shimbirka ee soomaaliya ka maqan maansidii uu tiriyey waa laba kun iyo eh, labaatankii eh, ama sagaal iyo tobankii aan idhaahdo nairobiya jooga marka maansada ayaan jecelahay ismaaciil iyo caash haddii aad ii ogolaataan inaan sii guda galo waan gartay maansadu waxay leedahay shimbir iyo howda waafe duulaaya samade hawada dabaashe hadba dacal u foofow adaan daalin orodkoo degdegsi ma socoshada dowgaagu yahayoo durbo gaara meel dheer adigaa dareen loo daacadoo waxgaradoo fahmi kara dantayde waa dardaaran gaarahe dibnahayga weedhaha hadda ay diraayaan maqaloo ka duubo xafidoo ha sii dayn dabadeed dhaqaaqoo doox iyo baddhaafoo buuraha dulmeero dacalgoo xuduudkoo dalkeennii marsii gaar dabadeed damaashaad hadba damal ku sii dego dadku wada mid maahee dumar waxaad ka eegtaa gaari fikir diloodoo dahab ay yidhaahdaan dalka ay ku nooshahay waa meel dureemadu doogga uu ku badanyo durduraayo webigoo dacallada bustaan iyo beero loo dalxiis tago ay dadeen hareeruhu astaan doora shimbir yahow aan kuu daliilshee dadka waxay ku sheegaan doqon aan waxgaranoo damanoo la quursado balse may dareemine dirac weeye gabadhuye dantaa geed ku taagtee salaan dabacsan gaarsii dabadeed samaalow waa shimbirkii dumar daran yahay saama daweysna laabtu iyo fikir baa daboole deggan waxaad tidhaahdaa darma baan ka imidoo jacayl baa diloodo adiguu daweeyay duhur iyo habeen iyo casir kugu ducaystaa waan gartay nin daraac ku diifsaday ayaa doogsan roobkee waxaan deeqa wuxuu deeqa kugu yidhi samir oo dulqaad badi dadka kuwa wax sheegana hadday kugu digtaan adi waa dembiilo weynee dibnahaaga haw celin marka maansadaasi fariin jacayl baa dirtay yaad u dirtay gabar meel looga tegay ee ballan iyo axdi iyo wadajir hore jiray laga maqnaa waa dareemi kartaa soo maaha shimbir in la dirayo laleeyahay weliba sanada laga maqnaa marka heesaa soo socdana waan ku bidhaamin doonaa marka cidlaad kaga tagtay gabadhaasoo markii dambaad raalligelin iyo wax u dirtay maye waayahayo waktiga ayaa kala kaxeeyey weliba markii la tahriibo waad dareemi kartaa waa taan leeyahay laba caashaq dheefsaday isku dheer is aaminay mid hadduu dhaqaaquu dhoof meesha soo galo axdi la ysla dhiga meel muddo aanan dheereen maxaa dhaawac keenoo dheeliya jacaylkii shalay dhaarta loo maray marka waad dareemi kartaa soo maa
dalka koonfur africa laftigiisa adigoo jooga jacaylku uu kula tahriibay ayaa laftigeed waxaad ii sheegtay in halkaa adigii jacaylku aad iska hesheen oo aad fariimo ka soo dirtay oo hees iminka la qaado heesaa la qaado ka mid oo kale aad ka soo samaysay taasi ma jirtay aad iyo aad heeska waxaa qaada nin dhallinyaro ah oo fanaana oo aadan kays la yidhaahdo oo dalka ingiriiska degan miraheeda anigaa sameeyey sidoo kalena heeska waxaa laxankeeda sameeyey nin abwaan oo saaxiibkayo maxamed yaxye la yidhaahdo cabdixakiin ciise geedi farayarana waa tumay marka heeskan iyo maansadanba way isku lamaan yihiin ismaaciilo haye heeska marka waxaa loo la leeyahay hodan baa la yidhaahdaa
waxaa tahay hormuudkii
cabdicasiis axmed barrow waxaan filayaa wixii caawa ka dambeeya dad wixii ciidan maanta ka dambeysa in dad badan oo wariynimadu uun kuga ogaa in ay baran doonaan cabdicasiis kale marka mikrofoonkaaga hadba dhinac u leexan doono haddii marka lagaaga yeero ama laguga casumo meelaha maaragta goobaha qaacyada lagu tumaye lagu caweeyo ama aroosyada waxaan malaynaa inaad soo dhoweyn doonto cashay haddii la hadlayo ee, waa waa wixii lagu hadlo waa inaan wax ku yeelataa soo maha aad iyo aad aad iyo aad weliba waxaa sii raacinaya caashay baryahan social media ama baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa ka socday waxa la yidhaahdo een, dadka caashaqo aadka ugu dhacay waadhka cumar dhuulaa la dhigaa maadaama uu fanaankaasi uu caan ugu ahaa dhinaca marka een, barrow laftigiisa dad badan oo caashaqa ma garanaysa uu gudaha kaga jira oo wax ka soo saara la aha ayuuna haatan u yababixino
laakiin waadka cumar dhuulle waxaa la geenaya kuwa u caal waaye laakiin haddaad la macaamishood saaxiibaba tihiin maxaa ka doonaysaa isaguu ka soo saaraya ya oo ereyo ugu cabiraya waa lagu daweynayaa malaa caashay waxay fiicnaan lahaydba dhakhaatiirta iyo naarsiska halkay joogeen aan qayb ka noqdo soo maa ood suugaan wax lagu daweyso haddii ay suugaan noqon lahayd haddii ay heesan noqon lahayd jacaylkii dadku waa in saaxiiba laga dhigo haddii loo kala sheekeeyo iyagaa islaynaya marka waa waa in lala heshiiyaan sidaasaa qaba oo dib u heshiisiin la wada furo dib u heshiisiin iyo in la heshiiyo wax dhaama waa la waayey marka wixii maxay soomaali dhihi jirtay waxaad walaalow ku weydo kuma helaysid maxaa la dhihi jiray xoog iyo durduro waagii aan south africa joogay ismaaciilo waataan leeyahay hadduu guurti leeyahay garyaqaano xeer garan intaan geedka geeyaan caashaqa ku garin laha wuxuu gooni eebada gaar iiga dhiga baa giddi soo bandhigi laha waxa uu guyaal badan gasiin iiga celiyo la garguurto gaajaan soo guddoomi odhan laha gafna maaha cabashee miyaan gees intaan tago gabaryahii ku waya marka waa gardhigashadii iyo jacaylkii iyo noloshii wada jira soo maha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ba- mar kale mar kale mar kale barasho wanaagsan cabdicasiis barrow
barasho wanaagsan caashaadii iyo ismaaciil waan gartay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa cabdicasiis barrow oo ah wariyaha idaacadda v o a uga soo warrama magaalada muqdisho oo haatanna dhinaca fanka iyo suugaanta iyo say isku yihiin iyo ciiddaba nagala qaybgelayay caasha intaas ayaanan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o eed ugu tala gashay dabaaldegga munaasabadda ciidda udxiyaha ee maanta qayb kale oo barnaamijkan ciidda ka mid a oo aad u xiise leh ayaa idinku soo maqan caawa tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad bay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijkaasi gaarka ah ee ciidda nala socodsiinayay ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad nagala socotaan intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington waa aniga oo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh ciid wanaagsan dhegeystayaal ciidul adxa